nexemiya cutubka labaad bishii niisaan oo ahayd sannadii labaatanaad oo boqor artaxshaata iyadoo khamri horyaal isaga ayaan khamrigii qaaday oo boqorkii siiyey hadda ka hor anigu boqorka hortiisa caloolxumo kuma joogi jirin oo boqorkii wuxuu yidhi war maxaa wejigaagu u murugaysan yahay adigoo aan bukayn tani wax kale ma ah waase tiiraayo qalbiga ku jirta markaasaan aad u baqay oo waxaan boqorkii ku idhi boqorow weligaaba noolow bal maxaa wejigaygu la murugsanaan waaye iyadoo magaalada ah meeshii awoowayaashay xabaalahoodu ahaayeen ay baaba' tahay oo irdaheediina dab lagu gubay markaasaa boqorkii wuxuu ugu yidhi hadda maxaad iga baryaysaa kolkaasaan ilaa samada baryey oo waxaan boqorkii ku yidhi boqorow hadday ku farxiso oo haddaad raalli iga tahay anoo addoonkaaga waxaan doonayaa inaad ii dirtid dalka yuhuuda oo ay ku taal magaalada awooyaashay xabaalahoodu yihiin inaan dhiso kolkaasaa boqorkii wuxuu igu yidhi iyadoo boqorraddiina agtiisa fadhido socdaalkaagu tan iyo goormuu ahaanaya goormaadse soo noqonaysaa markaasuu boqorku ku farxay inuu iidiro oo waxaan u qabtay wakhti oo weliba waxaan boqorkii ku idhi boqorow haddaad raalli ka tahay ha lay siiyo warqado aan u geeyo taliyayaasha webigaa ka shisheeya si ay igu oggolaadaan inaan dhex maro dalkooda ilaa aan gaadho dalka yuhuuda iyo warqad kaloo aan siiyo aasaaf oo ah kan dhowraa dhirta boqorka si uu ii siiyo alwaax aan ku sameeyo waxa haya saqabka irdaha qalcadda ee guriga u dhow iyo derbiga magaalada iyo guriga aan geli doono oo boqorkiina uu ii wada oggolaaday sidii ay gacantii wanaagsanayd ee ilaahay ii saarnayd markaasaan u yimid taliyayaashii weliga ka sheeyey oo iyagii siiyey warqadihii boqorka oo weliba waxaa boqorku igu daray saraakiil ciidanka ka tirsan iyo fardooley oo sambalaad oo ahaa reer xoron iyo addoonkii ahaa toobiyaha oo ahaa reer camoon markay maqleen inuu yimid nin doonaya wanaagga reer binu israa'iil ayay aad iyo aad u murugoodeen markaasaan yeruusaalem imid oo halkaasaan saddex maalmood iska joogay oo habeennimadii ayaan kacay anigoo ay dhowr nin ila socdaan oo ninna uma aan sheegin waxa ilaahay qalbigayga geliyey inaan yeruusaalem u sameeyo oo neefna ilama jirin neefkii aan fuushanaa mooyaane oo habeennimo ayaan ka baxay iridii dooxada oo ku tiil xagga ceelkii maska oo waxaan maray xagga iridii degada waanan fiiriyey derbiyadii yeruusaalem oo wada duusanaa iyo irdaheedii dabka lagu gubay oo haddana waxaan tegey iridii isha biyaha iyo xaggii balligii boqorka laakiinse neefkii aan fuushanaa meeluu maro ma jirin oo haddana waxaan habeennimo tegey xaggii durdurka oo derbigii baan fiiriyey kolkaasaan dib u noqday oo magaaladii ka soo galay xaggii iiriddii dooxada oo saasaan u soo noqday oo taliyayaashiina ma ay ogeyn meel aan tegey iyo wixii aan sameeyey toona oo weli waxba uma aan sheegin yuhuuddii iyo wadaadadii iyo kuwii gobtaa iyo taliyayaashii iyo intii kaloo shuqulka samaysay toonna markaasaan ku idhi war waad aragtaan xaalka xun oo aan ku jirno iyo sida yeruusaalem u baaba'day iyo in irdaheedii dab lagu gubay haddaba kaalaya oo aan dhisno derbiga yeruusaalem si aynaan mar dambe u sii ceeraysnaan oo waxaan iyagii wax uga sheegay gacantii ilaahay oo korkayga ku wanaagsanayd iyo weliba erayadii uu boqorku igula hadlay oo iyanaa waxay yidhaahdeen ina kiciya aan dhisne sidaasay gacmahoodii shuqulkii wanaagsanaa ugu xoogeeyeen laakiinse sambalad oo ahaa reer xoron iyo addoonkii ahaa toobiya oo ahaa reer camoon iyo geshem oo ahaa carab markay taas maqleen ayay nagu qosleen oo na quudhsadeen oo waxay yidhaahdeen war waxaad samaynaysaan waa maxay ma boqorkaaad ku caayasugoobaysaan markaasaan u jawaabay oo ku idhi ilaa samadu wuu na liibaadin doonaa oo sidaas daraaddeed annagoo addoommadiisa waannu kici doonnaa waxbaanuna dhisi doonnaa laakiinse idinku yeruusaalem kuma lihidhin qayb ama xaq ama xasuustoonna